halkani waa washington laanta af soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo si toosa aada uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitaban iyo boggeena v o a somali com wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti kowda bisha luulyo sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure qodobada idaacaddeen aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah xogeeyihii degmada ruunurgood oo ku geeriyooday qarax saakeeto lala beegsaday isaga oo ku sugnaa deegaanka daarunicma saakay waxaa dhacay qaraxa ayaa dhacay oo qarax miino ah wuxuu ahaa miino dhulka la geliyey wuxuu dhacay saaka aroortii hore oo abaarasalaada subax marka laga baxay ayuu qaraxaas u dhacay wuxuu ka dhacay deegaanka daarunicmo oo hoos tagta degmada ruunurgood
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan munaasabadda maalinta xorriyadda kowda luulyo oo si weyn looga xusay meelo badan oo ka mid a soomaaliya dalka reer waqooyigii shalay iyagaa calanka keenay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii way ku ammaanaayeen way ku sharfanaayeen waxbay sheegteen oo waxay yidhaahdeen dowladdii jirtay baa dhibaato noo geysatay oo waxbaan qabnaa
qodobadaasi iyo qaar kale ayaad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a hase yeeshee waxaa ka soo horrayn doonaa warkii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa u codeeyey in dalka maali laga saaro howlgalka nabad ilaalinta ah ee tobanka sano socday codayntaas oo ahayd mid loo dhammaa jimcihii ayaa timid laba toddobaad uun kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee maali uu ku tilmaamay howlgalka nabad ilaalinta mid lagu guuldaraystay isagoo ku baaqay in laga saaro dalkaasi howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobey ee maali ayaa waxaa lagu bedeli doonaa calooshooda shaqaystayaal ka tirsan kooxda wagner oo iyagu sameeyey gadood ka dhan ahaa madaxweynaha ruushka valadimir putin toddobaadkii hore anna ifstigneva oo ah ku-xigeenka safiirka ruushka ee qaramada midoobey ayaa wacad ku martay in ruushka uu taageero dhammaystiran uu siin doono dalkaasi maali qaar ka mid a xubnaha reer galbeedka ee golaha ammaanka ayaa muujiyey walaaca ay ka qabaan kulug lahaanshaha ruushka iyo kooxda wagner ee dalkaasi maali rabshado ayaa habeenkii afraad waxa ay ka dhaceen magaalooyin dalka faransiiska ah inkastuu boliis aada u badana la geeyey kun saddex boqol kow iyo toban qof oo kale ayaa la xiray baabuur iyo dhismayaal ayaa la gubay baqaarana waa la bililqaystay iyadoo qoyska iyo saaxiibada maanta oo sabti ah ay ku jiraan diyaargarowga aaska wiilkii toddobiyo toban jirka ahaa ee booliisku uu dilay dilkaasi u dhaliyey xasilooni darada ka jirta dalkaasi wasaaradda arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa ku dhawaaqday tirada cusub ee dadka la xiray iyadoo afartan iyo shan kun oo boliis ahna ay ku guuldaraysteen isku daygoodii ahaa joojinta rabshadaha inkastoo madaxweyne emmanuel macron uu ka codsaday waalidiinta inay caruurtooda ku hayaan guryaha ayaa haddana isku dhacyada waddooyinka ee u dhexeeya dhallinyaro mudaharaadaysa iyo booliiska ay sii socdeen shilbas oo subaxnimadii hore ee maanta oo sabtiga ka dhacay waddo weyn oo ku taala dalkaasi indiya ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen ugu yaraan shan iyo labaatan qof baska ayaa shilka galay oo dab qabsaday sida ay wararku sheegeen xilli uu ka yimid magaalada nagbur isaga oo ku sii jeeday pune jariidadda times of india ayaa sheegtay in siddeed qof ay ku dhaawacmeen shilkaasi oo sida muuqata ay sababtay lug ka banjartay baska warkiina waa dhageyntaas ilab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay ururka al-shabaab ayaa saakiitu qarax miino deegaanka daaru nacma oo hoostaga degmada ruunurgood waxa uu kula eegtay xogayihii degmadaasi abuukar jawiin cadow qarax waxaana halkaasi ku geeriyooday isaga iyo darawalkiisaba haddaba qaabka qaraxan u dhacay iyo sida imanka ay tahay xaaladda deegaanka ayaa waryaheena muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha degmada ruunirgood macalin muxudiin maxamuud kulmiye
bismi illaahi araxmaan iraxiim walaalkay xasan kaafi saakay waxaa dhacay qaraxa ayaa dhacay oo qarax miino ah wuxuu ahaa miina dhulka la geliyey wuxuu dhacay saaka aroortii hore oo abaarasalaada subax marka laga baxay ayuu qaraxaas u dhacay wuxuu ka dhacay deegaanka daaro nacmo oo hoos tagta degmada ruunurgood waxaa geliyey qaraxaas nimankii khawaarijta ahaa oo waddooyinka shalay soo galeen deegaanka daaro nacmo nimankaasaa shalay deegaanka soo galay khawaarijta oo wax badan deegaanka laga laga laga difaacayay si gaadmaa ku soo galeen qarax miinoy waddooyinka deegaanka daaronacma ay geliyeen qarax ka mid a ayaa saaka qarxay wuxuu ku qarxay xogeeyihii degmada ruunurgood mudane abuukar jawiin cadow marka iyo darawalkiisa gaarigoy gaarigoodii ay wateen ayuu ku qarxay oo loo dhigay xogeeyaha marka qaraxaasaasaaka ka dhacay deegaanka daaronacma ee degmada ruunurgood marka guddoomiye xogeeyihii degmada iyo darawalkiisiiba ma qaraxii saakay dhacay ayay ku geeriyoodeen haa walaalkay xogeeyaha degmada iyo darawalkiisaba way ku geeriyoodeen gaarigooday wateen aroorta horey howlgal ku jireen miino waddada loo dhigay ayaa ayaa la kacday gaariga isaga ee darawalkaba way ku shahiideen mudane abuukar jaweyn xogeeyihii degmada ruunurgood allah u naxariisto xogeeyahaygii maamulka degmada ruunurgood runtii waxaa degmada ruunurgood ka baxay tiirkii ugu weynaa oo hadday maamul tahay iyo hadday bulshada dhammaantaaba tiirkii ugu weynay degmada ay cuskaneeday allah u naxariistaan leenahay annagana sabar ya iimaan waana isaga tacsiyeynaynaa degmada iyo shacabka deegaankana uga tacsiyeynaynaa xogayaha degmada ruunirgood wakhtigii qaraxa lala eeganayey deegaanka ma howlgal baa ka socday sidiisaba xogayuu wuxuu hogaamayey howlgalka degmada ruunirgood ka socda ayaamahaanba ee howlgalka deegaanka oo anoo guddoomiyaha degmada iyo isaga iyo ciidamada deegaanka intaba waa wada howlgalaynay wuxuu hogaaminayey ciidankan daaronicmo difaacayey ayuu mar walba horjooga u ahaa waxuu hadda ka socday ciidankou ka soo tegey howlgalkou ku dhex jaray oo shaqo howlgalahou hadda ku jiray hadda xilli xafiis maahan waa xilli hadda howlgal waaye howlgalkaanuu mar walba hogaaminayey howlgalkowna hadda ku jiray ciidankou ka soo tegay taliska ciidanka ee daaronicmo howlgal ciidanka isku xirkooda ayuu ku socday waddooyinka daaronacmo wadda ka mida ayay soo gelitaankii shalay gaadmadii ay kusoo galeen deegaanka daaronacmo waddo ka mida ayay dhagarqabayaashu miinooyin geliyeen miinooyinkii shalay ay waddada geliyeen oo laga ilaali jiray oo laga difaaci jiray sida gaadmada ay shalay kusoo galeen soo gelitaankii ayay uga faa'iideysteen deegaanka miino waddada taalla ayuu gaarigu ku dhacay isaga iyo darawalkiisa marka ku shahiiday degmada ruunirgood iyo deegaanada ku xeeran oo ay ka mid tahay daaru nimca miyaanay joogin ciidamadii deegaanka ee horay halkaasi al-shabaab uga xoreeyey haa xasan kaafi ciidamadu waa joogaan mar walbana waa joogaan wakhti dheerayna joogeen kuna dhabar adeegeen marka hadda nimankan dhagarqabayaasha oo khawaarijta waa taqaanaa dhagartooda dhowr maray kusoo dhiiradeen wayna ku jabeen haddana shalayay si gaadma kusoo galeen gaadmadaas ayay uga faa'iideysteen oy gudaha soo galeen deegaanka daarunacmo gaadmadan shala ay kusoo galeen ayay miinadaas uga faa'iideysteen iyo kuwo kale intaba oo oo hadda lagu jiro howlgalkooda iyo sidii loo saari lahaa marka ciidamadu waa joogaan mar balona waa joogeen nimanka khawaarijta gaadmadooda iyo dhagartooda ayaa badan gaabisna waa jiraa xagga sifayntii iyo ciribtirkoori degmada iyo iyo iyo degmooyin kaloo darisaba in laga ciribtiro howlgalka ahayna gaabiskaasaa jira laakiin ciidamada deegaanka mar walba iyaga waa taagan yihiin ugu dambayntii guddoomiye macalin muxudiin dhowaan waxaa jirtay in al-shabaab ay deegaanka daarunimca ka afduubteen dad rayida oo tiradoodu kor u dhaafayso ilaa soddon ruux dadkaasi ma ka warhaysaa halka ay ku dambeeyeen xasan kaafi dadka deegaanka laga afduubtay oo soddonka iyo iyo iyo dhowrka ahay oo hadda ka horba ad naga waraysateen waa jiraa dadka waa la dabagalay oo ciidamadii deegaanka iyo dadki dadka laga afduubtay qoysaskii oo naftooda qoryahooda soo qaatay iyo ciidamadii deegaanka iyo kuwa dowladda intaba iska kaashaday waa la daba kacay raadkooda iyo waraysigaynii hore waxaa ku jirta meel ay la galeen ma naqaanaa ka mid aheyd xogdoon badan oon samaynay iyo dabagal waxaan ogaana meeshay ku hayaan ciidamadii deegaanka iyo qoysaskii dadka laga afduubtay oo qoryahooda soo qaateen ayaa daba kacay iyo ciidamada dowladda fadhiisintay ku hayaan markii lagu dhowaaday in la dul taagan yihiin ay ogaadeen oo howlgalku uu dul taagan yahay ayay isaga baxeen dadkii rayidka ahay oo afduubka ahay oo nabad ahaa halkii loogu tegey si nabad ahaana lagu soo wareejiyey si nabad ahowna gacantayna kula soo laabtay marka arrintaas waa daba galnay waana ka daba tagnay si bed qabtaanna ku gaarnay dadkii iyagoo nabadooda waana gacantayna kusoo laabteen haddana way nabdoon yihiin waana joogaanoo deegaanka daarunacmay joogaan iyagoo nabada
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada runurgood macalin muxudiin maxamuud kulmiye oo u waramayey waryaheena v o a xasan kaafi cabdiraxmaan munaasabadda kowda luulyo oo xalayta si weyn looga xusay magaalada kismaayo ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam isagoona ka hadlay xiisadda laascaanood dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo arrimo kale sida uu faahfaahinta warkan noogu soo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad
munaasabadda kowda luulyo oo ah markii ay midoobeen gobolada waqooyi iyo sidoo kale koonfurta soomaaliya ayaa waxaa munaasabado waaweyn lagu qabtay habeenkii xalay ahaa meelo badan oo soomaaliya ka mid a gaar ahaan magaalada kismaayo oo si weyn xalay loogu xusay xuska kowda luulyo ee midoogay gobolada waqooyi iyo sidoo kale koonfurta soomaaliya islamarkaana ah markii ay xoroobeen oo ay xornimada ka qaateen talyaaniga gobolada koonfurta soomaaliya sannadii iyadoona munaasabad ballaaran oo lixdan iyo saddex sano guuradaasi lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo ka hadlayay xuska sanad guurada lixdan iyo saddexaad ee midowda gobolada waqooyi iyo koonfurta soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin la dagaalanka kooxda shabaab xiisada ka taagan gobolka sool iyo arrimo kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa ugu horreyntii fariin u diray madaxweynaha dowladda soomaaliya oo ugu baaqay in la bilaabo oo la dardargeliyo wejiga labaad ee la dagaalanka al-shabaab sida uu hadalka u dhigay waxaana uu tilmaamay in ay ahmiyad gaara u tahay xilligan in laga faa'iidaysto waxaana uu sheegay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam in xilligan ay tahay muhiim in la bilaabo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaan uga mahad celinayaa siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ku aadan dagaalka shabaab waxaan leeyahay madaxweynow wejigii koowaad ee dagaalka shabaabka natiijo fiican baa laga gaadhay waxaadse mooddaa wejiga labaad madmadowyo badan inay soo gelayaan waxaan odhan lahaa oon ku talinayaa dagaalka shabaabku wuxuu u baahan yahay in si cad loo sii wado waxa kale ee ku jira oo dhanna aan joojinno dagaalka shabaabkan aan ka dhigno isaga inaan siino awlawiyaadka ama brioritiga inaan dagaalka shabaabka aan ka dhigno waxaad garanaysaa manaxayaasha masaajidada iyo meelihii dadku ay ku cibaadaysanayeen iyo ceelashii iyo warihii dhibaatada u geysanayeen iyo noloshii haddii dadka intaan qabannoon shalay dowladnimo u sheegno oon u geynay maanta aynu ka soo baxno dhibaato intee leeg baa dhacaysa waad arkaysaan maanta deegaanadii shalay la qabtay dadku dowladnimada ay u soo carareen maanta waxa gaadhay iyo dhibaatadu saamaynta ay ku yeelatay sidaa daraaddeed waxaan ku boorinayaa madasha qaranka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo taliyayaasha ciidamada iyo dhammaan dowladdu aanu istaagno inaan qaadno wejigii labaad ee dagaalka aanu istaagno inaynan dadka u dayicin inay mar labaad shabaab gacantooda ku soo noqdaan ooy ka aargoostaan ooy masaajidada iyo ceelasha iyo waraha iyo meel kastooo munaasabad ay ka baabi'iyaan madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa sidoo kale sheegay in maamul ahaan ay qaadeen howlgallo badan oo lagu furayay waddooyinka muhiimka ahi ee gobolka isagoona uga mahadceliyo howlgalladaasi ciidamada jubbaland iyo kuwa beesha caalamka uu sheegay in ay taageero weyn siinayeen ciidamada maamulkiisa annaga reer jubbaland waxaa lanaga sugayey wejiga labaad ee dagaalka inay jubbaland iyo koonfur galbeed bilaabaan hawshooda taana sahanadii ugu horraysay annaga iyo ciidamada aan saaxiibka nahay waxaa noo suurto gashay inaannu qaadno howlgallo aan ku sifaynayno waddooyin badan oo aan tusayno cadowga inaan ugu talagalno inaan helno qalabkooda sababtoo dagaalka aan qaadayno ma doonayno cadow intaan xabad isku ridridno inay alaabtooda iyo tignikadooda qarsadaan ay la dhuuntaana waxaan doonaynaa inay alaabtooda soo baxaan oo aan bannaan isugu nimaadno waxba qarax iyo miinana cidna waxma yeelayso dhulkoo dhanna waan maraynaa taasaan isu diyaarinaynaa waanan u mahad celinayaa ciidamada maalin dhoweedgeesiyaasha ah ee ciidanka qaranka soomaaliyeed ha noqdo qaybihiisa kala duwan iyo saaxiibada nagala howlgelaya barnaamijkaasba sida fiican ee loogu guulaystay waxaana rajaynayaa wejiga labaad ee dagaalka la bilaabayo ee khawaarijta ku saabsan inaan u wada istaagi doono ciidan iyo siyaasi iyo culimo iyo caamo iyo dhaqanba oo hawshaas ay noqon doonto mid si wada jira aan uga shaqayn madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa soo hadal qaaday intii uu ka hadlayay khudbaddii kowda luuliyo uu ka jeedinayay habeenkii xalay ahaa xiisada ka taagan gobolka sool gaar ahaan magaalada laasacaanood oo dagaalo xoogan ay ka soconayeen waayadii dambe isagoona ugu baaqay in wadahadal lagu xaliyo xiisadahaasi si loo badbaadiyo ayuu yidhi dadka soomaaliyeed ee ku leecanaya colaadaasi dadka reer waqooyigii shalay iyagaa calanka keenay kii way ku ammaanaayeen way ku sharfanaayeen waxbay sheegteen oo waxay yidhaahdeen dowladdii jirtay baa dhibaato noo geysatay oo waxbaan qabnaa soo ayaan darro kale ma aha waxaad adigu shalay diidanayd eed sheeganaysay inaad adigu maanta intaad samayso waxaad wadahadal ku xallin kartoo lagu dhammayn karayo in maanta madfac iyo xabad la isugu hayo waxaan rabaa arrinta laascaano inaan ku baaqo in xabad joojin aan shuruud lahayn la sameeyo ciidamada joogoo dhanna la kala qaado dadkuna khiyaarkooday qaadan doonaan afti baa la weyddiin doonaa way codayn doonaan haddii shalay laydin dulmiyey waan idiin soo hooyanaynaa waxaan idin leenahay raalli ka ahaada idinma qabato waxaad maanta geysanaysaanna waxaan idin leenahay gacantaan idinka haynaa ee joojiya waa khalada munaasabadda kowda luulyo oo si weyn looga dabaaldegay magaalada kismaayo habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa dabaaldeggaasi uu ahaa mid ka duwan dabaaldegyadii hore iyadoona kumanaan ka mida shacabka magaalada kismaayo isugu soo baxeen munaasabaddaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan wacad ku maray in dowladdiisa ay la dagaalami doonto musuq maasuqa isagoo uga digay bulshada inay difaacaan ama ay gacan siiyaan kuwa xadaya hantida dadweynaha isagoo khudbad ku aadan munaasabadda ciidda shacabka u jeediyey ayuu xasan sheekh maxamuud sheegay in kooxda al-shabaab iyo kuwa musuqmaasuqa samaynaya ay isku mid yihiin islamarkaana ay isku si uga hortegayaan dowladda soomaaliya ma ogolaanayso in waxa yarkaa ee gabadha jidka shaahiga ku gadda sokorta rubaca sokorta ay soo gadatay cashuurta laga qaaday in nin inta jeebka ku shubto uu la baxsado ballan ilaahayaan dadka soomaaliya hortiisa ku gelayaa marna inaan la ogolaanayn raallin aan naga noqonin war ka joog ha ku garab siinin nin tuuga ha la soo safanin waa tuug tuugga qof xadaa roon tuugga ummad xaday lalama safan karo tuugga ummadda xaday ummaduu xaday islaantaas maskiinta ee koobka shaahiga gadayso ninka qaraha jidka dhinaciisa ku gadayo bajaajilaha mootada jidka mxuu ah ku wato oo maxaan ku rahday kirada mxuu ah bajaaj usoo kirsailmihiisa ku irsaaqayo lacagta laga aruuriyo ninka raba inuu inta qaato daara ku dhisto ee nairobi apartments uga gato istanbul uga gato adduunyada uu ku waxeeyo maya maya walaal ma dhacayso ma dhacayso ilaah idankiisa subax subaxyada kamida gurigaaga ha uga soo libisanin ninkaas tuugga inaad difaacdid maxaa loo xiraa maxaa loo haystaa maxaa loo ceebayna maxaa loo karaam waa la ceebaynaa waa la karaamo tiraa wuxuu mudan yahay sharaf iyo karaamo iyo heybadana ma laha ninka alla ka cabsan waayna sharaf ma leh xatooyada xoolaha dadweynta waa xaaraan waa xaaraan waa xaaraan dhaqanka suuban ayaa tilmaamayo tuuggu inaanu dadnimo lahayn weligeed waa la ceebi jiray waa tuuggiyaa la dhihi jiray wiilkii tuuggu dhalay gabadhii tuuggu dhashay xaaskii maxaan ku raa naagtii tuugga waayaa la dhihi jiray maantana waa ku faannaa so wax u qabsada ma aragtay muddadii yareeduu joog meel dhaadhac la igey dekada igey immigrationka hala igeeyo cashuurta degmada hala ii dhiibo intaa la ii dhiibo meel lacag lagu qaadaa ninka raadinaa waa tuug nin ummadda u shaqay raba ma aha ninka shabaabka ee na qarxinaaya ee kan tuuggaha cashuurta xadaaya nooma kala sokeeyaan isku si aan ula macaamilaynaa isku qiimaya agteenna kaleeyihiin kama sokeeyo cashuurta ninka xaday kan maxaanku ra afar iyo tobanka oktoobar maxaanku rahday zooba dadka ku qarxiya kama sokeeyo waalidiintii iyo ardaydii safka ugu jirta shahaadada inay ka soo qaataan wasaaradda tacliimta kii qarxinaya kama sokeeyo
dhinaca kale golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa talaadadii lix bilood oo dheeraad ah u cusboonaysiiyey joogitaanka ciidamada admis ee soomaaliya laakiin ansixiyey qorshe ay si tartiib tartiib ah uga baxayaan dalka ilaa laga gaaro inay gebi ahaanba ka wada baxaan ciidamada midowda afrika oo mar horeba bilaabay kabixitaanka soomaaliya ayaa waxaa la siiyey ilaa dhammaadka sebtembar si ay dalka uga baxaan saddex kun oo askari oo kale oo dheeraad ah golaha ammaanka ayaa bishii abril ee sanadkii hore ansixiyey in howlgalka amisom oo la aasaasay labakuniyotodobadii lagu bedelo admis lana siiyey awood dheeraad ah oo ay kula dagaalamaan al-shabaab admis oo ka kooban sagaal iyo toban kun oo askari iyo saraakiil boolis ah ayaa waxaa qasab ah in la yareeyo ilaa si dhammaystiran looga saaro dalka dhammaadka laba kun iyo afar iyo labaatanka iyagoo si tartiib tartiib ah awoodda ugu wareejinaya ciidamada soomaaliya si waafaqsan qaraaradii hore ee golaha ammaanka admis ayaa dhowr maalin ka hor bilowday inay laba kun oo askari ka saaraan soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa idana sheegtay in ciidamadeeda ay diyaar u yihiin inay amniga dalka kala wareegaan howlgalka midowda afrika ee soomaaliya oo joogay tan iyo laba kun iyo toddobadii laakiin qaar ka mid a falanqeeyayaasha arrimaha amniga ayaa aragtiyo kala duwan ka bixinaya wakhtiga kooban ee haray inuu ku filan yahay in soomaaliya ay si dhammaystiran ugu diyaargarowday mas-uuliyad kala wareegidda ciidamada admis wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa arrimahaasi ka wareystay agaasimi ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa cabdisalaan guuleed
waa wakhti dheer markii si loo fiirsho markii gurguurashadii soomaaliya iyo maaragtay inta admis hore u joogta waddanka la fiirshay iyo inta soomaaliya issoo tarka iyo isku filaashaha ay gaarta la fiirshane waa wakti aad u yar marka waxaan isleeyahay soomaaliya in ay daboosho meeshii ay ku aadaneed admis saddex iyo tobankii sane lasoo dhaafay tuhun iyo iyo maaragtay shaki weynaan ka qabaa inay dabooli karto soomaaliya sababa jira dartood fursado badanaa muuqanaya ayay qabaan dad badan oo dhanka dowladdan oo ay ugu horeyso marka maxaa gaar ahoo hadda admis ay haysaah oo aada walaac u muujinay admis mar kasta sanad ayaa loogu darayay qorshuhuna wuxuu ahay admis weligeed laba sanoo isku xigta looguma maaragtay joogitaankeeda looma dheereynin macnaheeduna waxay ahayd soomaaliya diyaar garow inaad waddankaada amnigiisa la wareegto mar kastana waa loo sheegi jira soomaalida dhaqaalaha admis lagu baxshana culays weyn ay ku ahayd adduunka soomaaliya taageeraya ilaa markii ugu dambeysa hadda ay marayaan inay dhahaan ma dhiibi karno kumana filin inaan dhaqaalihii sii wadno soomaaliya marka waxaa la rabay dowladihii soo maray inay maalinba diyaargarowgoodu meel soo gaaro oo waxaysan noqonin warqado lagu kala wareegaye soomaaliya ay noqoto dowlad u diyaargarowday inay la wareegto wadanka o admis kala wareegto runtii markii awoodda cududa ciidan ee soomaaliya dowladnimadeedu ku tiirsan tahay markii la fiirsho waxaa la dhihi karaa admisa qeybta ugu badan iskale ilaa sideed gobol ayay admis maanta maamulada ka jiraa oo ay ku taagan yihiin baay iyo bokool admisay ku taagan yihiin oo meelaan admis joogin maamul kama jiro gobolka gedo kama jiro meelaan admis joogin maamul dowladeed kama jiro marka jubbooyinka oo kale meelaan admis joogin maamul kama jiraa la dhihi karaa marka waxa weeyaan ciidanka baaxadda intaas la eg le awoodda intaas la eg ama ku tiirsanaanshaha intaas la eg soomaaliya oon ognahay sida tabarteedu intay la eg tahay iyo maar diyaargarowgeeda aan soo aragnay saddex iyo tobankii sane ee waddankan aan joognay ee admis ay maar security lagu tiirsanay waxaan is leeyahay deg deg baa jira waxa soomaaliya isku hadlaynaysana ma aqaano marka ma ahan inay dowladda soomaaliya isku hadlayso ama anaga lafteennu dee lala hiyi kaco firxadkii iyo orodkii macawisley in loo arko soomaaliya inay isku filaan marka laga hadlayo farsamo ahaan admis maxay hadda gacanta ku hayeen ma ma howlgalkay dagaalkay ka qayb qaataan shaqaday hayeen hadda maxay ahayd waxaan ka hadlaynane ma ahan ciidan keliya ciidanku qeyb yar ayay ka yihiin markii laga hadlayo la dagaalanka al-shabaab markii laga hadlayo dowladda iyo ku-tiirsanaanta awoodeed iyo meelaha laga rabo soomaaliya inay buuxiso waxaa laga rabaa admis waxay u joogtaa ciidan ahaanay u joogtaa maamul waxay leedahay oo military oo isku xiran waxay leedahay leadership waxay leedahay dhaqaalo badan iyo aalad xoogan oo oo shabaabka xoogan ay haysataa intaasba admis way la tegi doontaa yani hubkeeda waa la tegi doontaa dhaqaalaheeda way la tegi doontaa soomaalida haddaad fiirso xeryaha soomaalida ee dhegarabka ag dhisan ciidamada admis meelaha ay degan yihiin waa kaalmo bayska iyo cududda lagu tashanaa meel kastoo ciidan jooga waxay ahaayeen ciidanka admis kaasi waxa uu ahaa agaasib ku-xigeenkii hore ee hadda nisa absalaan guuleed oo u warramayey cabdulqaadir maxamed cabdulle dhegaystayaal xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagayntaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samarkaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
abduqaadir maxamed mursal ayaana soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka haatan waxaan soo gaarnay wakhtigii barnaamijkii xiisaha lahaa ee xambalyada iyo heesaha kusoo dhawaada barnaamijka hambaryada iyo heesaha waxaana si wada jir ah idinla socodsiinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari nuur noo soo qaba dhambaalka ugu horreeya daandureeyow dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u helay galabta dadka kale ah salmaan maxamuud iyo doktor maxamed cabdulaahi cabdi maxamed barre aadan cabdi baan iyo dhaybala timajilic ayaanle cabdiwele iyo kabadan saciid wiili maxamed iyo sharafow qadar cali aadan maxamed kaynaan axmed aadan iyo ilkaan aadan xusein qadar cali cusmaan iyo cabdimajiid cali geedi rayaan cali maxamed ikraam cali maxamed ayman cali maxamed iyo marwaan cali maxamed dhammaan asxaabtan oo isku duuban waxay hambalyo aroosay u dirayaan mawliid cabdi iyo basra cilmi oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara oo ubad kheer qaba allah idinkala siiyo aamiin waa tahay dhambaalkan wuxuu noogu yimid aabe maxamed ow axmed midig loo yaqaano iyo adeero ibraahim ow axmed iyo cabdiqaadir ow axmed iyo eedooyin faadumo ow axmed xukun ow axmed xaali ow axmed mubaarag maxamed ow axmed deeqe maxamed ow axmed roode maxamed ow axmed iyo suleeqe maxamed ow axmed sayid cali maxamed ow axmed iyo jiir ibraahim ow axmed ciid ibraahim ow axmed iyo asad ibraahim ow axmed iyo jaamac ibraahim ow axmed iyo xuseen ibraahim ow axmed ayaan ibraahim ow axmed iyo dhammaan qoyska reer nerig ow axmed iyo waxay yidhaahdeen awowe baashe cabdi cali iyo hooyo faadumo baashe cabdi iyo abtiyaal cabdulaahi baashe cabdi maxamed baashe cabdi saciid baashe cabdi iyo jaamac baashe cabdi iyo habar yaro farxiyo baashe cabdi iyo xamdo baashe cabdi iyo maxamed cabdirasaaq aadan weris fardowsa cabdirasaaq aadan weris iido cabdirasaaq aadan weris waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan mustafe maxamed u axmed iyo nasteexo maxamuud muxamed oo ku aqalgalay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahaydan kala siiyo ubad qayrqaba aamin aamiin ayaanan u raaciyay dhinacii heesaha haddii aan aadno heesta ugu horraysay ee aan galabta ku furi doonno barnaamijka waa heesta saluugle iyo codka macaan allah u naxariistay cumar dhulle cali
dhaxaadi sidaatood adukuusan haayo nafta kugu saabsabay dhaxaadi sidaatood adukuusan haayo nafta kugu saabsabay daxan siriyo caad waxaad samaysaba ku sacaabad tumaye dhaxan siriyo caad waxaad samaysaba ku sacaabad tumaye ogow samirkii waa jiray wasetaa goostayo sadkiisaa dhammaaday ogow samirkii waa jiray wasetaa goostayo sadkiisaa dhammaaday dhaxan samaayo sixin iyo ahaa malab ku yaal sintaade dhaxan samaayo sixin iyo ahaa malab ku yaal sintaade adiguna saluuglaay sadaasha khayrkiyo duminaysay saacee adiguna suleexay sadaasha khayrkiyo duminaysay saacee ogow samirkii waa jiray waseta goostayo sadkiisa dhammaaday inuu sameey marka hore salaan guud oo weliba soorya ah waa inaan ku siiyaa marka xiga sirteni saadaasha wadatee wasacaba tumaye seetadaalahayde anku xidhay sibraarkeen ku qufulay sanduuqeen muftaxeediisu bale saablayda hoosiyo sulbabada agtoodiyo wadnaada aan suray sawdigan ka saare sawdigan ka saare durbasii ruux kale sadarkaasi i xidhaan midna socota weeyaan wabadii sirtaydii waxaanan ku suganahay walow aad isidato muddo iisan hayso isama falayso salmadhiga ka wacan tahay sidanad maanta yeeshiyo saansan ka muuqda kaasiisan maaye waa maxay salugulaay waa maxay salugulaay sakalaan isdhaafsamay sine buxaal ku kayahay sine buxaal ku kayahay sine buxaal ku kayahay sine buxaal ku kayahay sine buxaal ku kayahay sine buxaal
aan intaasi kaga gudubno heestaasi halka aad nagala socotaan waa v o a barnaamijkuna waa hambaliyada iyo heesaha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo xasan warsame iyo habaryar canab xasan warsame adeer bashiir farasle abafaarax farasle iyo cabdi sangaab cabdifataax farasle iyo cabdideeq farasle axmed farasle eedooyinka kale ah khatre farasle iyo shamse farasle faa'id farasle dahabo farasle iyo wiilo farasle iyo cadar farasle waxaa kaloo ku jira aadan faarax farasle iyo dhammaan reer farasle waxay hambalyo u dirayaan eedo farxiyo farasle iyo saygeeda saciid cabdikariim oo uu wiil ugu dhashay degmada caabudwaaq waxaan leenahay allaha ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkiisa waxtara aabiin ayaanu wada leenahay dhammaanteen daandahaye heesta labaad een dhegeystayaasheenna u soo qabanayno waa deebaaqda caashiqa waa codadkii cabdiqaadir xasan nageeye iyo sahre mire
dayaxaysan baan ahayd deebaqda caashaqaa nin durduurtay baan ahayd nin daruurta joogo dayaxaysan baan ahay deebaqda caashaqaa nin durduurtay baan ahay ruux ku diboodo daaduuna baan ahay ruux ku diboodo daaduuna baan ahay nin dartaa maraanoho didayabaanahay didayabaanahay ruux ku diboodo daaduuna baanahay ruux ku diboodo daaduuna baanahay nin dartaa maraanoho didayabaanahay didayabaanahay doqu caynad badana dumar xiiso badana doqu caynad badana dumar xiiso badana anoo ku dunuunucay anoo ku dunuunucay weli maadigiigaxan doqu caynad badana dumar xiiso badana doqu caynad badana dumar xiiso badana anoo ku dunuunucay anoo ku dunuunucay weli maadigiigaxan
dugsigii aqooli dabka fuulay baad tahay dugsigii aqooli dabka fuulay baad tahay duqashida ninagto ku dayoobay baad tahay duqashida ninagto ku dayoobay baad tahay diriyaan wax maqalo warku warku warku deeqin baad tahay diriyaan wax maqalo warku warku warku deeqin baad tahay nin iskii udaalo dabarboodayaad tahay nin iskii udaalo dabarboodayaad tahay dadku kala nasiibran dhammaanaantoo dhalan dadku kala nasiibran dhammaanaantoo dhalan adan doobiso oo culan adan doobiso oo culan dudubo dudubaha ilaah dadku kala nasiibroon dhammaanaantu waa dhalan dadku kala nasiibroon dhammaanaantu waa dhalan adan doobiso oo culan adan doobiso oo culan dudubo dudubaha ilaah
anigoo ku daawada sida doombirto kale dabcigiyo oqoontana tegelaynu wadana anigoo ku daawada sida doombirto kale dabcigiyo oqoontana degelaynu wadana duugayga faale diirkaagu haynoxo duugayga faale diirkaagu haynoxo diidmada nacaybkiyo iga daadi qoodida iga daadi qoodida duugayga faale diirkaagu haynoxo duugayga faale diirkaagu haynoxo diidmada nacaybkiyo iga daadi qoodida iga daadi qoodida dohu caynad badana dumar xiiso badana dohu caynad badana dumar xiiso badana anoo ku dunuunucay anoo ku dunuunucay weli maadigigaxan
dhinacii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno waxaa warqadana diraya maa'idi maxamed farey iyo cibaadi maxamed farey iyo suuban isaaq xasan sacdiye isaaq xasan iyo maxamed isaaq xasan aadan isxaaq xasan iyo fardowse sheekh maxamed aadan bashiir ugaas saciid bashiir cabdiweli faarax barre sulaymaan sheekh xasan iyo cabdilcasiis maxamuud cabaas aabo isaaq xasan iyo aabo maxamed farey dhammaan asxaabtan oo kala jooga beljum iyo turkiga kenya soomaaliya iyo sacuudiga waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan ibraahim isaaq jaceelow iyo raxmaan cabdulaahi oo uu wiil ugu dhashay magaalada wajaar wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan ibraahim isaaq allaha ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkiisa iyo dadkiisaba waxtare aamiin markana waxaan idin soo qabanayaa heestaan kudhigeedu yahay kala dooro waayaha seynab cege ayaana qaadaysa
naftu waxay dabadee ummadda wadeeda ruuxii daryeemarkhaatay darintu dibindabiyay murudididaweyaan dabcimisa weligee markhaaday darintu dibindabiyay murud sididaweyaan dabcimisa weligee waa tahay dhambaalkan wuxuu noogu yimid aabe maxamed ow axmed midig loo yaqaano iyo adeero ibraahim ow axmed iyo cabdiqaadir ow axmed iyo eedooyin faadumo ow axmed xukun ow axmed xaali ow axmed mubaarak maxamed ow axmed deeqe maxamed ow axmed roode maxamed ow axmed iyo suleeqe maxamed ow axmed sayid cali maxamed ow axmed iyo jiir ibraahim ow axmed ciid ibraahim ow axmed iyo asad ibraahim ow axmed iyo jaamac ibraahim ow axmed iyo xuseen ibraahim ow axmed ayaan ibraahim ow axmed iyo dhammaan qoyska reer nirig ow axmed iyo waxay yidhaahdeen awowe baashe cabdi cali iyo hooyo faadumo baashe cabdi iyo abtiyaal cabdulaahi baashe cabdi maxamed baashe cabdi saciid baashe cabdi iyo jaamac baashe cabdi iyo habar yaro farxiyo baashe cabdi iyo xamdo baashe cabdi iyo maxamed cabdirasaaq aadan weris fardowsa cabdirasaaq aadan weris iido cabdirasaaq aadan weris waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan mustafe maxamed oo axmed iyo nasteexo maxamuud maxamed oo ku aqalgalay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin isku waarah ee banahaydan kala siiyo ubad qayrqaba aamin waxaan idiin soo xullay heesta basra codkiisa heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinayey ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
jacaylka kutamaha caloohoshiyo ugaiga haleeshe goobtii jacaylka kutamaha caloohoshiyo ugaiga haleeshe aniguna hadalka sii badin runta lagama beehire aniguna hadalka sii badin runta lagama beehire aniguna hadalka sii badin runta lagama beehire aniguna hadalka sii badin runta lagama beehire boqolyooga caashaqa ana ahla baalaanbalaya boqolyooga caashaqa ana ahla baalaanbalaya maka baana doonaa mise waanu baahabiya maka baana doonaa mise waanu baahabiya
filaya codkaas inaad garateen waxauu ahaa fanaanka saciida xasan saciid tom iyo heestii basra idaacaddeenii galabta iyo wararka duwan waa naga taas